maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo culus kula wareegay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe qabashada aadan yabaal oo ay dowladda federaalka saacado badan ka aamusnayd ayaa mar qura hadlay xasan sheekh isagoona qiray in looga itaalroonaaday dagaaladii shalay ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe xasan oo goob madala ka hadlaya ayaa qiray in looga guulaystay dagaaladii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe jabkii xoogganaa ee ku gaaray degmada aadan yabaal ayuuna ku fasiray xaalad dagaal ayna wax iska caadiya tahay in mararka qaar la ceersado dagaalka al-shabaab laba arrimood af soomaaliga ma kala kasi sida lagu dhaho laakiin afafka ajnabiga waa leeyihiin waa dagaal marka la yidhaha annaga dagaalaa dalka ku jira mugaan dhahno macnaheedu waxaa waa we are in war af ingiriisiga haddaan aadno laakiin saakay meel waxa ka dhacayaa its a battlefield waa meydaan waa goob dagaal waa goob dagaal sax af soomaalida saxda waa waa goob dagaal iyo dagaal dagaal guudaan annaga shabaab kula joognaa all over the country meesha hadda awood saaca dagaalkaas guud laakiin maxaa dhacayo goob dagaal maalinaad lagu riixaa maalinaad wax riixee maalin waa laga adkaana maalin waa adkaana maalmaa isdaba socdaa laga adkaana maalmi isdaba socda adkaana laba sano oo lasoo dhaaf laba sano hore oo isdaba tiilay ayaan ayaan adkaanay oo aan daba soconay marka ma marka qaarkood in annaga nalaga adkaado nalasoo daba kacaayo taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay dadka marka dadka u tusaayo dagaalka waa lagu fashilay xaggay ka dhacday shabaabaa cir ka maray inta ka baxay ciidan ma jiro ciidan maxaanku idhahdaa dagaalamo ma jiro ciidamada waa kala yaaceen way u kala yaaceen meesha waa la qabsaday ardaydaa askari maayn oo wax dagaalamayay oo laga qabsaday oo joogay dadka taabacsan dowladda federaalka ayaa si weyna uga hor imaaday hadalka xasan sheekh kuwaas oo sheegay inuu kusii kordhinayo niyadjabka ka haysta dagaalka ka dhanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab